muddo saddex maalin ayaa lagu wadaa in carwada buugaagta muqdisho ay ka socota dhismaha golaha murtida iyo wacyigelinta soomaaliya ee tiyaatarka qaranka waxaana lagu soo bandhigayaa buugaag kala duwan iyo doodo waaweyn oo looga niqaashayo fikirka iyo aqoonta bulshada soomaaliyeed wasiiro ka tirsan golaha xukuumadda siyaasiyiin iyo aqoon-yahan ayaa munaasabadii furitaanka kasoo qayb galay agaasimaha muqdisho buugfer sheekh maxamed diini oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in martidu ay ka kala timi shan iyo toban waddan iyo gobolada kala duwan ee soomaaliya islamarkaana ka qaybgalayaan bandhigan dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay in sanadkan diiradda lagu saarayo bandhiga carwada bugaagta muqdisho akhriska iyo kobcinta aqoonta bulshada sanadkan waxaa diiradda carwada bugaagta muqdisho ay saari doontaa aasaaska akhriska khaasatan akhriska aan waxbarashada iskuuliga oho waajibka ahayn dhaqankaas in la baraarujiyo oo la baahiyo oo akhrisku uu noqdo wax damaashaad iyo si raaxa leh qofka uu maskaxdiisa u baro waa ta koobaad ta labaad waa baraarujin cilmi baaris baahsan oo mawaadiic kala duwan soomaalidu inay samayso umuuraha soomaaliya iyo soomaalidaba haysta ay ka samayso si cilmiyeysan markaas wax walba oo fudud iyo wax walba oo adagba looga doodo si caafimaad leh oo ku salaysan cilmi ka yimid cilmi baaris iyo daraasaad sheekh maxamed diini muxuu yahay hadafka dhow iyo kan fog ee carwada bugaagta muqdisho laga leeyahay iyoolka aad tiigsanaysaan mustaqbalka kow in la fududeeyo tubta helidda bugaagta oo baahsanaata oo meel walba laga helo cid walibaana ay hesho dhaqan dhaqaale iyo dabaqad bulsho ay ku jirto iyadoo noo fiirinayn sidoo kale yoolku waa in maktabado guud la kobciyo meelo aysan ka dhisnayn laga dhiso la taageero wax walba oo lagu taageeri karo dadyow waayahan dhalinyaraba ha u badnaadaane inay degaamadooda maktaba maktabado guud ka dhisaan wixii bugaag loogu tabaruci karana carwada bugaagta muqdisho looga aruuriyo ta labaad waa in la xoojiyo dadaalada tayeynta waxbarashada soomaaliya oo idil oo markaas lala falgalo dadka mas-uuliyiinta ah ee kasoo qayb gala carwada bugaagta muqdisho tan u dambaysa oo ah yoolku in sawir qurux badan uu ka baxo muqdisho iyo dalkaba sawir ku salaysan akhris iyo buug iyo dhigaal iyo qoraal iyo aqoon qaybna ay ka noqoto dib u dhiska soomaaliyada cusub dhinaca kale waxaa v o eda la hadlay qaar ka mid a qoraayada kasoo qayb galaya munaasabadan gaar ahaan kuwa buugaagta kusoo bandhigaya asiis aad baad u mahadsan tahay buugga iftiinka qalinka waxaa la daabacay labadii kun iyo labaatankii waxaana daabacday shirkadda hill bress sanadkii uu soo baxay ayaa muqdisho lagu soo bandhigay kadibna hargeysa iyo goobo kale la geeyey buugga wuxuu si guud ka warramayaa maqaale la isku geeyey oo ku saabsiisan nolosha diinta taariikhda iyo falsafadda wuxuuna si qoto dheer u faaqidayaa mawduucyo muhiim ah oo la xidhiira la dhaqanka bulshada iyo qofka dhallinyarada ah mawduucyo uu u baahan yahay labadii kun iyo labaatanka ayaa la daabacay wuxuuna ilaa hadda laga daabacay wuxuuna marayaa daabacaddii labaad ayaa laga bixiyey maxay kaaga dhigan tahay bandhigga bugaagta muqdisho oo aad qaybta ka tahay oo aad weliba safar u soo gashay oo aad ka timid beled xaawo bandhigga buugaagta muqdisho waa sanadkii labaad oon ka soo qayb gelayo xaqiiqatan waa madal weyn iyo fursad weyn oo kulmiso akhristayaasha iyo bahda qalinleyda taasoo madal aqooneed ah oo wax weyn ka taraysa wacyiga soomaalida iyo dhallinyarada si gaar ah akhriskooda iyo ogaalkooda oo ku faraxsanaya anigoo matalayo bahda akhriska iyo qalinleyda ee gedow gaar ahaan beled xaawo oo maktabadda dadweynaha ee beled xaawo anigaoo ka socdo buugga iftiinka qalinka lagu soo bandhiga mar kale carwada buugaagta muqdisho sanadkii toddobaad ee labadakuabaataniyosaddexda waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay dadkii qabanqaabiyey qorshaynteeda lahaa fangaraynayey sidoo kalena ee casuumaadda noo sameeyey cabdicasiis aad ayaa u mahadsan tahay dabcan buuggan caawiyaha cilmibaaraha waa buug ka hadlaayo sida researchka loo sameeyo maantana waxaan qayb ka ahay dadka halkan ku soo bandhigayo buuggan caawiyaha cilmibaaraha waa buug sida magaciisaba ka muuqato loogu talagalay dadka cilmibaarista waddankeena ka sameeyo gaar ahaan ardayda iyo macallimiinta jaamacadaha cabdicasiis waxaa og tahay in soomaaliya ardayda jaamacadaha ka qalinjibinayso looga baahan yahay inay qoraan buugga thiasaska qalinjibinta hadduusan ardaygii qorina buuggaas aysan uga adkaan doonto ama ama loo ogolaan doonin inuu jaamacadda ka qalin jebiyo marka sidaas aawadeed buuggan waxaan ugu tala galnay bal inuu caawiyo ardayda jaamacadaha ka qalin jebinayso waa sanadkii toddobaad oo munaasabadan lagu qabta muqdisho xilli ay kobcayso waxbarashada dalka sidoo kalena dhallinyaro badan ay ku soo biirayaan saaxadda qoraalka iyo cilmi baarista cabdilcasiis barrow v o a muqdisho